halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitrban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidyo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinta leedaha bisha ogosna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga waxaana si wada jira u daadiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
waayay dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankayga dhallinyarada oo aannu caawa kaga hadlayno nooca shaqada rag iyo dumar sida ay u kala qaybsanayd iyo sida xilliyadii dambe ay isku beddeshay sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno inooga yimid gobollada dalka soomaaliya iyo weliba dhadhaab iyo weliba xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka horese warkii caalamka
saraakiisha dalalka sbain iyo morocco ayaa maanta u salaasaad sheegay inay xabsiga u taxaabeen afar iyo toban qof oo ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin koox dadka u qorta si ay ugu biiraan ururka daa'ish ee ka dagaalama dalalka iraaq iyo syriya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka sbain ayaa sheegtay in xiritaankan uu ka dhacay san martin de la vega oo ku taala koonfurta magaalada madrid iyo shan goobood oo ku yaala waqooyiga morocco dowladda sbain ayaa sanadihii ugu dambeysay xabsiga u tahaabay tobaneeya dad oo la tuhumayaala oo ay ku jiraan sideed qof oo bishii march sanadkan lagu helay dalka sbain dowladda sbain ayaa qaybka isbahaysigu hogaaminaya maraykanka ee duqaynta dhanka cirka ka wada deegaanada maleeshiyada ururka daacish ay kaga sugan tahay dalalka iraaq iyo syriya dalalka sbain iyo morocco ayaa bishii janwari ee sanadkan bilaabay howlgallo ay wadaagayaan oo lagula dagaalamayo ururada argagixisada iyo sida looga hortegi karo weeraro ururadaasi ka imaan kara mustaqbalka
booliiska dalka hungari ayaa sheegay maantoo talaado ahayd in tiro aan nooceeda horey loo arag oo tahriibayaalihii ay soo gaadheen dalkaasi halka hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobeyna ay qiyaasayso in kumanaan kale oo qaxooti ay kusoo socdaan isla waddadaasi dowladda hungari ayaa diiwaan gelisay in ka badan toban kun oo tahriibayaal oo sanadkii waa sanadkan laba kun iyo shan iyo tobanka oo keliya soo gaadhay dalkaas taasoo lamalaab ka badan tiradii ay ahaayeen sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in ku dhowaad laba kun iyo hal boqol oo qof ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi isniintii lasoo dhaafay taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd ee maalin qura dalkaasi ebid soo gaadha afhayeen oo hadlay dowladda hungari sultan kovask ayaa ka digay maantuu talaadahayd in xaalado qaxooti oo aan wax laga sii qaban karin ay dilaaci doonaan sidaasna uu baahan yahay in dalalka reer yurub ay kaalin ka geystaan madaxweynaha dalka koonfur sudan silva kir ayaa maanta ogolaaday inuu saxeex heshiis nabadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye labaatankii bilood ka socda dalka koonfur sudan warqad v o a ee kasoo gaadhay urur goboleedka egar ayaa lagu sheegay in heshiiskan maalinta berita uu madaxweyne silva kir ku saxeexi doono magaalada juba ee caasimada dalka koonfur sudan urur goboleedka egar ayaa muddo wada wada hadallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya xukuumadda madaxweyne silva kir iyo jabhadda dagaalka kula jirtuu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore riik mashaar riik mashaar ayaa heshiiskan horey magaalada aadhis ababa ee caasimada etoobiya ugu seexay toddobiyo tobankii bishanaynu ku jirno balse xilligaasi waxaa diiday inuu seexo madaxweyne silva kir
bangiga dhexee dalka shiinaha ayaa hoos u dhigay heerka dulsaarka diimaha maantuu talaado ahayd kadib markii qiimaha saamiyada suuqa shangaai uu hoos u dhacay toddobo dhibic lix boqolkiiba inkastoo xasilooni darrada dhaqaale ay weli ka taagan tahay suuqyada saamiyada ee shiinaha ayaa haddana suuqyada kale ee dunidu ay bilaabeen inay waxoogaa ka soo yeero kabtaan hoosu dhac ku yimid hornaantii toddobaadkan bangiga shiinaha ayaa sheegay in heerka lacagta dulsaarka ee deymaha muddada sanadka lagu soo celinayo oo hoos uu loo dhigi doono laga bilaabo arbacada berita ah kaasoo noqon doona afar dhibic lix boqolkiiba halka markii hore uu ka ahaa shan iyo labaatan qiyaasta buundooyinka lacagaha dulsaarka ee bangiyada waa markii shanaad ee bangiga shiinuhu uu hoos u dhigo lacagta dulsaarka deymaha si uu iskugu dayo inuu wax ka qabto hoosu dhaca suuqyada saamiyada ee shiinaha islamarkaasna uu kobciyo dhaqaalaha gaabiska ah ee dalkaasi uu la kulmayo
waa tahay mar kale habeen wanaagsan waxaanad la socotaan barnaamijka waa go'aankaaga oo si toosa idinka imaanaya magaalada washington oad nagala socotaan v o a nooca shaqadu inkastoo markii hore uu kala duwanaa marka ay timaado ragga iyo dumarka haddana markan dib loo eego xiliyadan dambe ayaa duruufahu ay noqdeen kuwo adkeeyey waxaana dhacday in nooca shaqadu uu noqdo midaan u kala socnayn lab iyo dhadig haddaba wariyaha haddaba waryaheena aadan xasan tarax ayaa waraysi la yeeshay mid ka mida dumarka ku nool degmada dhadhaab oo ay ku taalo xerada ugu weyn ee ku sugan yihiin soomaalida qaxoontiga oo lagu qiyaaso ilaa iyo shan boqol oo kun oo qof waraysigana waxa uu dhacay sida tan saciido cali baan lidhahaa shan iyo labaatan sano ayaan deganahay qaxootigan busineskeygana waxaa weeye buluketiyan iska samaystaa dhalinyaro fara badan waana ku badannahay meesha dhalinyaro fara badan baana ku samaystaan marka waxawaaye waxaana maxaa la dhihi jiray ka rahaasanaa biilka anagan ka rahaasanaa waayo shaqo kaleo aan qabto aan garanayo malahan buluketigaasubaan iska samaystaa marka maxaa la dhihi jiray biilkeyga iyo business inbay xalaasaan ka dhigtaa marka maxaa la dhihi jiray waxaan sameeyaa buluketigaasita mar alla markay iigu badan tahay in aan ka helno ama shaqada si ay noogu kala socotabo ama lacag aan ka helno dadka dadweynahaas aan ka iibsanayo wixii naga soo dalbado ugu yaraan laba boqol baan maalinta sameynaa ugu badnaana saddex boqol ilaa afar boqol aan sameynaa
aan usoo laabano kuwaas bal waxaad iga rantaa markii hore maxaa kugu dheliyey in shaqadan aa qabato adiga
waxaa igu dheliyey wax kaloo aan qabto ma garanaynin ana business kaloo aan haysta malahan biil baan ka raadsanayay dhibaatana waxaasoo dhanba ii keentay waayo raggaa qaban jiray haddana dumarka inaan maxaa anaga raggaasita aan wax lasoo saaran kara ayaan isku dayay laakiin shaqadan waa adag tahay aada qabanayso waa shaqo rag oo waxay u baahan tahay muruq iyo xoog badan u baahan tahay adigana waxaa tahay ruux dumara sidee iskugu keentay sidee u maareysaa waxaan u maareeyaa sidii ragga marka hore ma aan aqoonin sidii loo sameeyo laakiinse ragga oo sameynaya markay aan arkay waan isaan ayaga ula shaqeyna ula shaqeynaya markii dambena caadi ayaana aniga ayaa la qabsaday bulshada adiga sidee ku arkaan markaad qabanaysa shaqooyin noocan oo kale ah bulshada dadna xoogooda xooggeeday xamaalataa bay dhahaan dadna way igu aad bay iiga naxaanoo dadna maxaa la dhihi jiray aad bay ii ceebiyaan oo iyagana way iila yaabaanoo waxay dhahaan naagtan say ragga siday wax u qabanayaan ay u qabanayaan say wax oogu qaban kartaa anigana haddee dana igu kaliftay oo maxaa la dhihi jiray inaan biil ka soo saarto o aan caruurta ku biishaan oogu talagalay
duruufta taalla xeryaha qaxootiga aada iyo aaday u adag tahay shaqsi ahaan tahay waxaa tahay ruux dumar ah marka shaqadan iyo shaqadii xaafadda oo kale sidee iskugu keentaa
waan isku keenayo shaqada xaafadda waxaa waaye ee buluketiga waxaa waaye xilli kasta elisay looma soo kala hayo caruurta marka iyo cidda markaan shaqada usoo qabsado ayaan buluketiga imaanaya marka waan sameysanaya markaan sameysto casar casarka markay tahayna waan iska gadoomaa wixii alla wixii aan ka helo markaasita haddii la iga gato wixii la iiga gato ayaana haddana kusoo adeegtaa oo saas baan reerka ku maamushaa waxaad ku nooshahay xerada qaxootiga ee dhadahab marka adiga sidee isku aragtaa mis leedahay meeshan hadda ah ka shaqaynaysoo kale noloshaada waa kasoo dhacsan kartaa ama mustaqbal waa ka samaysan kartaa
ee haddaan isku dayaa haa oo shaqada aan saas aan u qabsanayo haddii weliba hor ay iila sii socoto mustaqbal waan ka qabsan karaa sidee uga qabsan kartaa bal noo faahfaahi waxaan ooga qabsan karaa horta waxaa wax kastaba ka aakiba hadda in lagaa gato haddii maxaa la dhihi jiray maxaldii qandaraas qof baan ku imaanayo guri kumbudaan rabaabuu ku dhahaya guriga kumbudkaad ka gadanaysa haddaad ka gadato lacagta ayada qeybna maxaldii jira biil baad ka dhiganaysaa wax kalena waad dhiganaysaa marka mustaqbal waa laga dhigan karaa haddii loo jeedo meeshan hadda aan joogno adiga ma shaqaala ka tahay mise milkiilihii meeshan lahaayo waxaa iskula jirtaa milkiilinimo iyo shaqaalanimo labada waa iskula jiraa labada waan iskula jiraayo marna shaqaalanimona waa ahayd marna maxaa la dhihi jiray anaa wax ka raadsado oo milkiilinimada dhinac baan kaga jiraa keligay madahi shaqadan waxay ku kooban tahay oo keliya sida soomaalida igu aragtaba waa shaqo rag marka ma is leedahay dumar sidaas oo kale waad ku boorin kartaayo si ay shaqadan ayagana ugala soo qeyb qaataan
haa waan ku wacyigelin karaa sidee ku wacyigelin ma jiraan kuwa ku yimaadeen oo ku dhahay shaqadan aan u baahanahay oo makaala soo qeybgeli karna haa way jirtaa kuwa ii imaadeen way jirtaa oo shaqadanito haddaan kaala soo qeyb galno wax ma naagala qaban kartaa way dhaheen haa waa idinkula qabanaya haddiina garanaynin hataa anaa idin tusaayo anaana idin barayaan ku idhi ayagana way iga ogolaadeen goortay io imaan doonaanna ma ogi kuwan hadda kula shaqeeya waa rag keligaaba dumar ka ah marka sidee u wada shaqaysaan oo marmar qaar mataqalan ay kugu riixaan dhinacaasay ku dhahaan dumar ayaa tahay annaga shaqadan qabanayno
waxa waaye haa way igu riixaan waayo ayaga xagga ragga ayaga way isfigsanayaan anna dumar baan ah dee dumarna weligeed waa la riixi jiray soo maha
markaas maxaa dareentaa adiga markaad isdhaahdo raggii way ku riixayaan waxay kugu yeesayaan dumarnimadaada maxaa dareentaa wallaahi aadaan iskaga qiiroodaa laakiin waxaas waxbana umana arko waayo nin xoogiisa isbaray waxna ma waayo
marka maxaad kula talin lahayd bulshada soomaaliyeed oo leh waxaa jiro shaqooyinka la qabto way u kala soocan yihiin dad badan baa aaminsan sidaas maxaad dhihi lahayd dadka
wallaahi dadkaas waxaan dhihi lahaa nin walba maxaa la dhihi jiray xoogiisa xaaq xamaasho ninkii maxaa la dhihi jiray business wax kastaba ka kala dhiganayo kii xoogiisa xamaalanayo oo bulkeeti rabana wuu samaysan karaa ninkii qoryo guranayana wuu guran karaa nink nin walbaba nin meel buu ku aadaa marka waxaawaye nin walbaba inaad waxaawaye qaxootiganita waxa lagu noolyahay waa aragtay goley yaraa la qaadanaya hal yaroo buraa la qaadanay mar waa la iska jaraya marka waxaasan maxaa la dhihi jiray businesska meeshaas biilka iyo waxyaalo lacag meesha sitaan wax ka raadsanaa hadda micnaha waxaa waaye wax shaqo ay dadku ay kala leeyihiin ma jirto hadday noqon lahayd wax la dhihi karo shaqa shaqadan raggaa iskala iyo shaqadan nacyaha iskale waxaa le ma kala jirtaad leedahay miya haa haa wax ilaaha abuurtoo jira malaha kii gaari ninbaa marka hore gaari wadi jiray hadda dumar baa wadaayo qoryo waxaa soo guri jiray raggaa soo guri jiray dumarka hadda dhabarkooda kusoo guran ama kareeto kusoo guran kareeto naagna way wadaa ninna wuu wadaa maxaa la dhihi jiray qori biyaha arooritaanka haddii la dhaho raggana wuu dhaamiyaa naagahana way dhaamiyaan hadda sidii ragga ay wax u qaban jireen hadda dumarka ayaa hadda wax u qabanayo marka waxaa waaye dumarka laftigeeda wax way business way samaysan kartaa haddii waxay alla la garab galo burburkii dowladda soomaaliya see u dhacday shaqadii ama wax soo saarkii qoyska wuxuu kusoo koobmay oo keliya haweenkii raggiina waa shaqa la-aan oo guryahay fadhiyaan bal arrinkaas ka waran marka ma is leedahay dumarkii waxaa ku qasbay inay shaqadii ragga qabtaan shaqa la-aan darteed awgeed mise waxaa is leedahay waa raggii oo gabay shaqadoodii maya shaqa la-aanta unbaa maxaa la dhihi jiray ragga kusoo koobay ma ogiye oo dumarka hadda shaqada u qabanayaan waayo raggii ayaga dhanba waxay wada noqdeen dad wada mashaqaystayaal ayay iska noqdeen waxa ma garanayno raggii waxa ku dhacay makase nin walba waxaa laga yaabaa shaqo inuu qaban jiray ama arday ninbaa soo wiilbaa wuxuu soo ahaa arday ardaynimadiisii wuu ku guuleystay jaamacad buu galay jaamacaddii uu galay baa waxaa laga yaabaa shaqadii uu rabay inuu waayey inuu guriga iska fariisto ayaa noqotay oo naagta uu guursaday ee naagta haddana ay biil raadiso ilmahana iyada ay biil u raadiso
taasi waxay ahayd mid ka mid a dumarka xerada qaxootiga dhadhaab oo u warramaysay wariyahayaga aadan xasan tarax halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington dhinaca kalena wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa la kulmay mid ka mid a macalimiinta iskuullada magaalada muqdisho waraysigoodiina sidan ayuu dhacay
magaceyga waxaa layidhaha maryan cali xasan waxaan ka howlgalaa dugsiga hoose ee degmada kaaraan alrayaan waxaan dhigaa dugsiga fasalka shanaad een, waxaan oon isku dayaa mar walba inaan ardayda gabdhaha iyo wiilasha aan fahamsiiyo sidii nolosha iyo soomaalinimada iyo dadka ay wax u taraan hay Een, marka maadaama aad sheegtay inaad dugsi macallin ka tahay hoose dhexe ee kaaraan een, dugsiga markaad fiiriso dumarka macallimiinta ah iyo ragga yaa ku badan ragga ku badan laakiin ani qaasad ahaan waxaan jeclaha mar walba wa- in ragga aan la tartamo waxay qabanayaan ka badan aan qabto oo aniga iyaga tartanaa naga dhexeeya maadaama oo haweenka oo ku yaryahan waxaan jeclahay mar walba meesha rag ka baxo inaan gabar keeno ee macalinimada oon gabdhaha iyo wiilasha inaan sam ka dhigo oo xagga oo ragga aad kula tartantaan oo kula tartanna gab- gabdhaha maadaama ay wax yaqaanaan ay guryaha fadhiyaan inay soo kacaan ee macalinimada soo doonto maadaama gabdho badan oo jaamacada ka baxay oo shaqaynaa jiro wiilasha guryaha laga soo wadaa waa wiil ninkii oo maca oo iskoolka lahaa baawadanaya laakiin gabar maskiin waayo waxaan jeclaha markasta inaan gabdhaha garab ka qabto oon keeno meelaha macalinimada si ay u fahmaan inay wax qabsan karaan waxaa la yidhaahdaa gabdhuhu inta badan shaqooyinka ragga ay qabtaan oo kale ma qaban karaan taa ma dhici kartaa wax dhici kara ma jiro hooyo dheedheel mahan gabar waxay qabato ragga ma qaba kariyo gabar wax walbay qabanee laamigaasii xaaqay ard ilmee wax baray raashinay karine macalin waaye afraata waxay qabato nin ma qaba kari waa la wada ogyahay naag waxay qabato nin inuu qaba karin ummadda soomaaliya o dhan waa wada ogtahay hooyaa waddankaa badbaadisa haday hoose hooyo ahaan lahayn wax la qaban lahaa ma jirin hay oo waxaa leedahay raggu dumarku way xaqirayaan oo ayagaa hoos u dhigaya mahane Ee, raggu waxyaabaha ay qabtaan dumarku way qaban karaanaa leedahay si fiican hadda waxaa waddankaa badbaadiyay hooyaa u badan haddaysan hooyo wax qaban lahayn hooyadii su- naagaa hilib gaday su- suuqaasi aaday gabaraa jaad gaday oo carruurta ku korisay hooyaa muxuu ahaa su- maqaayad shiday hooyaa coos gaday hooyaa biyo wareejisay dhibaatada waddankan su- halaha labaatan iyo labada sano dhibaatada ka dhacday hooyaa badbaadisay ragga aagoo ku jira waxba bahaynin carruurta badbaaday oo la oo dagaalay badbaadiyay ku jiraanaa leedahay dagaalay iyo ku dhibaato.
jireen khaasatan waxaa waddanka qasan rag waaye hay Een, markaad fiiriso xagga waxbarashadoo kale gabdhaha iyo wiilasha yaa ku badan hadda wallahi inkasta ebel wiil badnaa jira laakiin hadda gabdhaha wiil loo seema waaye hooyo walba waxay ogaatay inay waxbarashada qiimo leedahay gabdhihii waa la kiciyey hay yaa kiciyey waxaa kiciyey hooyooyinkooda maadaama ay arkeen in magaalada isbedel yimid oo timid nabad ee timid muxuu ahaa isbedelo badan ee nabadgelyada ee aada u fiicnaatay hooyo walba waxay fahamtay inay waxbarashada shay qaali tahay maadaama nabadda ay bad- badbaadisay carruurta dumarka oo kale markii laga hadlaayo oo kale een, hadda waxaad sheegtay inay shaqooyinka inta badan wadanka ayagu ay badbaadiyeen oo qabteen oo ay ragga ka horreeyeen haddana markaad fiiriso shaqooyinka way ku yaryihiin maxaa keena waxaa keenay waa wa- waa waa dareemi kartaa waxaan u aragnaa annaka inay ragga xoogaa ee garabka nagu riixaayaan hay oo aqoon aysan idinku reexin aqoon laguma riixayaane waa waxyaalo badan waa naag maxay oo naag waa gurigeed ay fadhiisataa lagu leeyahay Hay.
hooyada wadanka badbaadis waqtiga aaga ku jirta oosan adiga soo xasuusan hadda ay kusoo banaan bixisay ee ilmihii soo korrisay aa haddana leeyahay gurigaas ka fadhiiso hay een, waxbarashadoo kale een, haweenku markaad fiiriso aad bay maaragtay ugu badan yihiin dugsiyada haddana kama muuqdaan shaqooyinka maxaa keena inay maaragtay shaqooyinka ka muuqan waayaan wallahi waxaa keenay een, gabadha wiilka waa nin rag ah meelahoo galgala gabadha waa maskiin waa indhakubiyooley hadday dad u tagto la yidhahd beri iyo imaaw inkasta oo gabadhu hadday shaqo raadsatay ee nimanka niman oo oo wadankan waa waa fahmi waa dareemi kartaa ninkay shaqo u raadsatay tira shaqo isii waxyaalo kaloo ku dayaa gabadha inta xishootay iyadoo jaamacad baratay guriga gadaal ugu naqanay waxay ugu naqanaysa waxyaalo badan oo wadankan la la ogaaday oo dib loo raacay in gabadha dee wax baratay dee ninkay u tagta ama shukaas ama si kale wax ugu dayaa siday shaqo weydiisato waxa moral dilku moral ka riday gabdhaha ka dilayna waa arrimahaasa ka koob ah oo raggu macnaha waxaa leedahay een, xuquuqda haweenka ma ilaaliyaan maayo waa ku tuntaan markaad hadda waxbarashada iyo raggoo kale iyo in ragga aad la tartantaan adiga hadda waxaad sheegtay inaad aad ragga waxyaabaha ay qabtaan oo kale oo xagga macalinimada aad iskula jirtaan dugsiga aad ka badan aad qabatid oo Si kale fiican.
aad isku daydid si fiican waxyaalo badan aan qabaa ilmihii waxaan waxaan dareemi karaa ani hooyaan ahay waxaan dareemaya cunuga maanta fasalka yimaado wejigiisa cunuga maanta oo f- wejigiisa firfircoon iyo kii barbaleen haysto waa dareemi karaa waan weydiiya maxaa kugu dhaca hooyo maxaa maanta dareemaysa laakiin asaga nin rag waa waxba ma ogo cunug waraya casharka akriya ani cunuga qanada haysta xataa indhihiisan ka dareemaa aniga maanta maxaa kugu soo saacida oo sii maa fiirin doomada xanuun aan fasaxa Haya.
kaniiniyaan siinaa hayo hooy guriga aadan leh Haya.
cunug maanta caloosha laga hayo oon dareemayo inuu jiran yahayn waxaa le waa ii- waa ii sheegaana hooya ahay hadday intay ku xanuunaysa daan dha macalmadiisa ahay hooyadiisa ahay wuu ii sheegaa laakiin nin rag af uma sheeganayso inkasta oo asagana aaba yahay laakiin kama muuqdaba Mm. laakiin hablaha yaryarka iyo wiilasha yaa hadda dugsiga dugsiga yaa ku badan
okay haddii aan gabdhaha iyo wiilasha wallaahi haddaan isla mid dhigno gabdhaha iyo wiilasha inkastoo wiilasha xoogaa yar ay kala badan yihiin aan jeclahay ha ay ku badan yihiin Mm.
haddana si isku mid aha wax u bartaa si isku mid ah Hay.
wiilka waa dhal gabadhan waa dhal waan jeclahay hay inkastoo nimanka aysan dadka saas ay iskula mid dhigin laakiin annaga aad aan hooyaana hay En, hooyadu marka wax badanay dareemaysaa miya si fiican hay En, raggoo kale hadda maxaa see loo fahamsiin karaa oo inay haweenku xuquuq leeyihiin shaqooyin qaban karaan nolosha qayb ka yihiin see in badanoo ka mida soomaalida ragga soomaalida loo fahamsiin karaa wallahi in wacyigelin badan loo suubiyo waayo middaa mid aad- arrin aad u culus waa mid la fahamsiin kara maaha naagta maxay ogtahay guriga ha fadhiisataa lagu leeyahay waxyaalaba dadkan wacyigelinoo ragga ay u baahan yihiin ee maadaama ay gabdhuhu ay jec- inta wax barteen ay guriga fadhiyaan gabdhihii waa in mo iyagana wacyigelin loo suuba inay soo baxaan ay shaqaystaan Mm. gabdhaha waxbartoo kale ha miya?
gabdhaha wax bartay Ay.
gabdhaha wax baran xataa inay guriga kasoo baxaan ee waxbarashada qasbiyan maahan inay aqoon inay bartaan waa inay farsamo ilmahooda beri ay ku shaqaysan karaan ee subsan sida xarqaamanka oo kale inay farsamo bartaan inay xarqaamanka tolaan inay muxuu caawg tolaan inay hungu- hunguri karis bartaan wadankan waa hay-ado badan ha ka shaqeyno n g o yo badan inay waxyaalahaas raadsadaan ee gabdhihii oo wax garabka laga qabto ee gabdhaha hooyooyinka wax aan aqoonin inay farsamooyinkaas ay doontaan waaye haddaysan guriga ay ku baahayn oon la ogeyn ee dhaqdhaqaaq lahayn dhibkeeda leedahay hooyo inay dhaqdhaqaaqdo waaye inkastay hooyada dhaqdhaqaaq u badan tahay tii jahliga ahna inaan jahliga ka bixino oon wax barno waa mahadsan tahay taasina waxay ahayd maryan xasan cali oo ah macalimad eh, ka howlgasha mid ka mid a dugsiyada magaalada muqdisho una warramaysay barnaamijka waa go-aankaada idaacadda v o a waad tahay dhegeystayaal weli bartamaha waxaan kaga jirnaa barnaamijka waa go-aankaaga waa markaasi habeen talaadaha taariikhduna ay ku beegantahay shan iyo labaatanka ah bisha sideedada sannada labada kun iyo shan iyo tobanka anigoo furaa iyo sandheere ayaa barnaamijka daadiinayna umuurahaas aan weli ku jirnaaye kadib markii dumarku ay waxbarasho heleen waxaa dhacday in dumar fara badan ay helaan fursado ay shaqooyin ku qabtaan gaar ahaan shaqooyin markii hore hore ugu adkaa haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa umuurahaasi ka wareysatay khaliif xasan ciise oo ka mid ah maamulka shirkadda golis ee puntland
magacayga waa khaliif xasan ciise dhalinyaradu waayahan dambe waxaa muuqanaysa in waxbarashadu kordhayso ganacsigu inuu xor noqonayo oo noqonayo ganacsi cid walba ay ka- ka ganacsato cid allaale ciddii heli karta Een, dhinaca shaqada in shaqa abuurku waddanka si guud ahaaneed uusan badnayn laakiin in shaqooyinkaas oo dhani ay dhallinyaradu wax baratay ay ay aad u soo abalaay gareeyaan meelaha ay isleeyihiin shaqooyin baa ka heli kartaan shirkadaha oo kale ah Eh, Een, waa gartay bal dhinaca ganacsiga oo kale hadda suuqa haddaan dib fiirino shaqooyin ragga u gaarka ama dumarka u gaarka ma jiraan
eh, shaqooyinka suuqu olmast haddaad si fiican u fiiriso oo shaqooyinku waa lo- waa dharka oo kale ragga iyo dumarku waa ka ganacsadaan khudaaraha oo kale waa lagu wada jiraa waa laga yaaba waxyaala yaryar lagu kala duwanaan karo sida eh, yaa- hilib- hilibyada ama yaanyooyinka iyo waxyaalaha miismiiso ama ama hilibka in ay ku kala duwanaan karaan way ku kala duwan yihiin xataa hilibka xataa waa waa malayna in labadaba gadi karaan dumarku arigay qalaan eh, ragguna geela oo kale bay bireeyaan Een, arrintaa marka hilibka ah kaa waaweyn ha lagu- weynaan iyo yaraan ha loogu kala duwanaada laakiin waa laga siman yahay in Een, caanaha oo kale ragga caanaha oo kale dumarka keliya iibiya May- maya maya meelaha qaybtood haddaad fiirsato biibitooyinka oo kale iyo caano habaysan oo subermarketyada caano la caagadeeyey oo raggadayo Oo- waa- waa- waa- marka waa loo siman yahay kaas iyadana waa gartay bal dhinaca xafiisyada iyo shaqada iyo een, een, ganacsatada shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta goobaha caafimaadka iyagana haddii aad jalleecdo maxaad ku tilmaami lahayd
Ee, shaqooyinka qoloba wax u badnaato laakiin xafiisyada si caam ah waa loo wada shaqeeya waa laga yaabaa waxyaabaha neersinka la xiriira oo kale in dumarku badan yihiin Ee, waxyaabaha xafiisyada oo kale waa loo wada siman yahay oo dumar badan oo hadeer waa aragtay oo malaynaya sida hadaya loo sheego oo kale xawaaladaha oo kale rag iyo dumar baa ka shaqeeyaan bangiyada waa waa wada joogaan waxaa laga yaabaa keliya inay ku kala duwanaan karaan waxyaabaa ku kala badnan karaan sida nersinka oo kale dumarkaa u badan oo shaqadaas iyaga ay si khaasa ugu badan tahay waa gartay dhinaca waxbarashada marka inay gabadhu baran noqoto maamulo iskuul inay noqoto bal howlaha ka war
nayjer ahaan hadda wiil odaygii dhalaa gabdho iyo wiilal labadaba si siman ayay iskoolaadka iyo u geeyaan haddaad fiiriso laakiin jaamacadaha iyo dugsiyada sare way ku kala badan yihiin baridda in iyagu ay wax baraanna haddaad fiirsato jaamacadaha dadka wax ka dhiga ragga u badan dugsiyada sare ragga wax ka dhiga ragga u badan arrintaas marka ma iyaga iska reebay dabcan haddii gabar la helo si fiican wax u bari karta iskoolaadka iyo jaamacadahaba way jiraan kuwa dhiga wax ka maanici kara inay wax baraan iyagu dumarka ma jirto dabcan wayna yar yihiin arrintaas marka daraasad kale u baahanta waa gartay ma jiraan shaqooyin dumarku aysan qaban halkaa waxaa ka muuqata raggu inay shaqo walba qaban karaan laakiin dumarka kuwa aysan isku badayin oo raggu qabtaan ma jirtaa ha waa jiraan tusaale guryaha marka la dhisayo dhagaxyada culculus ee la qaadayo gabar fuundiya arki maysid ama gabar shubabka iyo waxyaalaha aad adag culus samaynaysa arki maysid gabar gaari xamuulo weyn wada arki maysid gabar xamaal waxyaabalahan raashinka iyo waxyaala dekada laga qaado la soo dejiyo gabar dhabarka saarsanaysa arki maysid mana qaadi karto waa shaqa aysan qaban kara culculus oo dhan aysan iyadu u saamaxaynin awoodeedii aysan lahayn marka taas iyadu rag bay u qaad waa gartay marka waxaad leedahay guud ahaanba shaqooyinka iyo fursadaha dhinaca ganacsiga waxbarashada caafimaadka labaatan sano ka hor ilaa iyo hadda markii aad isu eegto kee ayay baahsan yihiin fursaduhu ay dhallinyaradu helayaan rag iyo dumar horta waxaa jira gaab berigii dowladdu burburtay iyo dib u soo noolaansho dambe oo waxbarashadu mar bayba hawada ka baxday dowladda hadday dhacday iskoolaadka waa wada xirmeen shaqooyinkii dowladda loo hayn jiray oo dhan way xirmeen waxyaabaalo badan baa burburay dabadeed maamullo dambe oo la samaystay waxyaala dambe waxay dib u soo nooleeyeen in waxbarashadii dib u soo noolaato in shaqooyinkii dowladda qayb dib u soo noolaadaan waxyaabalahaasi marka oo dhan marka waxay fursadihiibay dib mar labaad u soo celiyeen sidaa darteed haddana waxaa moodaa shirkado ganacsi oo waaweyn baa samaysmay shirkadahaas waxay keenayay in shaqooyin ka dhex abuurmaan kambaniyo waaweyn oo kale iyaguna oo isgaarsiino ama xawaalado ama waxyaalo badana baa samaysmay waxaasoo dhan iyagana waxaa ka hoos abuurmay shaqooyin shaqooyinkaasina waa shaqooyin si caama dadku ay ugu siman yihiin ma moodaa dadku marka inay xadaarad iyo ilbaxnimo ay ka dhaxleen ganacsigan xortaa waxbarashada xortaa oo aad moodo rag iyo dumar inay si siman shaqooyinka u helaan
waxyaabalahan dambe waxbaa laga dhaxlay oo dee waxbarashu mar walbaba ama lacag ka bixi ama bilaash ku hel kolley mar walbaba xadaaradda ay qayb ka tahay in wax la barto ganacsiguna waa ganacsi furfurmay oo hadda sida aad aragto ganacsiyada sidii berigii hore maalan hadda markii berigii hore hilibka oo kale markaan soo qaadno waxaa laga yaabaa in meelo xadidan hilibka lagu gadi jiray waxaa laga yaabaa kambaniyada imbortiga kuwa xadidan ay ahaayeen isgaarsiintu inay xadidnaayeen oo iyagana ay dowladdaba gacanta ugu jireen marka furfurnaanta faraha badan waxay keenaysaa xadaarad baad inay jirto xadaarad baad inay jirto bay keenaysaa waa mahadanta
waa tahay weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo markaasi dhegaysanaya waa barnaamijka waa go-aankaaga aan markana jaleecno dhankaas iyo kaalimaha suganta waxaan idii hayaa hees ay ku wada luuqaynayaan hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac
xurmada boqolaam ka dhiga xasilaa xurmada boqolaalka dhiga
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington barnaamijkinu barnaamijkii dhallinyarada waa go-aan kagaalka aad kala socotaanna waa haasaan sheegay magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku celisa kuna saabsan shaqa abuurka waxaana marti noogu ah ubax maxamed oo ah agaasimo waaxeed ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee somalilan barnaamijka waxaa inoo soo diyaarisay inoona soo jeedinaysa wariyaheenna falastiin axmed iimaan
ubax intee bay la eg tahay xaddiga shaqo la'aanta mase jiraan fursado shaqo oo ay dhalintu ka faa'iidaysan karaan bismillaahi raxmaan raxiim horta waad ku mahadsan tahay falastiin axmed iimaan barnaamijkan aad igu casuunteen runtii tirada dadka ku nool somalilan waxaa lagu qiyaasaa saddex dhibic shan milyan inkastoon ilaa hadda tira koob madax taabasho ah la samaynin waxaa lagu qiyaasaa dhalinyarada dadka soddonka da-da soddonka ah shan iyo lixdan ilaa shan iyo toddobaatan boqolkiiba marka loo eego tirada guud taasina waxay ku tusaysaa dalka intiisa badani in ay tahay dhalinyaro oo aan odhan karo waa xoogga dalka tirada shaqaaluhu waxay ka kooban tahay shaqaale iskood u shaqaysta oo ah self employment iyo qaar lacag la siiyo oynu odhan karno waa baid employment marka la eegana dhaqaale ahaan door muhim ah ayay ka qaataan bulshada dhexdeeda waayo dadkeenu waa dad inta badan isku tiirsan sidaa daraaddeed tirada shaqo la-aantu waxa weeye lixdan iyo kow dhibic shan boqolkiiba magaalooyinka halka ay miyiga ka tahay afartan dhibic toddoba boqolkiiba guud ahaan dalka oo dhanna ay ka tahay afartan iyo toddoba dhibic afar boqolkiiba tirada guud ee dadka ku nool somalilan sidaa awgeed shaqo la-aanta dhalinyaradu waxay noqonaysaa shan iyo toddobaatan boqolkiiba taas oo ka badan celceliska guud ee qaranka national average daraasad haddaba ay dhowaan soo saartay wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo arrimaha bulshadu oo la qabtay sanadii labadii kun iyo afar iyo tobankii waxay sheegtay shan iyo lixdan dadka boqolkiiba shan iyo lixdan dadka somalilan ay yihiin inay yihiin bilaa shaqo dadka bilaa shaqada ahna boqolkiiba soddon ay yihiin da-yarta dumarka ah halkay boqolkiiba labaatan ay yihiin da-yarta ragga ah boqolkiiba shan iyo tobanna ay ka yihiin da dadka waaweyn ee waktiga shaqada ku jira waa mahadsan tahay ubax marka meelaha ugu badan ee dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxda ama kuwa kale maaragtay shaqooyinka gacanta qabtaha ay shaqooyinka ka helaan xaggee ka mid a walaal horta waa waa lagu kala duwan yahay oo waxaad moodaa dadyawga qaar in ay maaragtay shaqooyinka dee ay iskood ay u samaystaan laakiin in somaliland markaynu ka hadlayno inta badan waxaa laga yaabaa dhalinyartu in ay businesska iyo iyo iyo dawladda labadaba ay shaqo ka helaan laakiin markaan ka hadlayo daraasadan la sameeyey waxay ku tusaysaa dhalinyarta intooda badani inaanay inaanay shaqooyin shaqooyin aanay helin waxyaabo badanina ay sababeynayaan maxaa u sababaha la yidhi marka marka waxaan waxyaabaha badan ee sababeyn kara waxa weeyaan horta dunida waxaa ka jira isbedelka xagga technolojiyadu sabab ayay ayay u tahay inaanay dad badani aanay shaqo helin oo waxaynu ognahay halkii looga baahnaa for example xafiis iminka arkiisiya ah looga baahnaan jiray in ay dhowr qof oo ka hawl ay ka hawl gasho hadda technolojiyadu waxay keentay in aad xogta ku ururiso kaydiye amba waxaa loo yaqaano database taasina waxay ka qayb qaadatay shaqo la-aantii waana mid aan odhan karo dunida oo dhan ayaa idinla wadaagta midda kale jaamacadaha dalka oo aada moodo in aanay ka jawaabeyn baahida dalka amba suuqa ka jirta oon oo dhammaantood aada arkayso in ay soo saarayaan fiilad isku mid ah maxaa sida ka mid business administration a business administration oo kalaa ka mid a waayo waxa weeyaan fiilkaa dalku ma u baahan yahay suuqa ma looga baahan yahay Eh, waxa weeyaan dunidu dee waxa istaraatijiyad cad baa laga leeyahay kolba dalku wuxuu u baahan yahay oo heerka aqooneed marka laga hadlo waxaa iyaduna jirta aqoon yaraan amba xirfad la-aan sidoo kale waxaa iyana jirta oo shaqo la-aanta somalilan ka kowa maalgashi la-aan baahsan dadkii oo miyiyadii ka imanaya oo magaalooyinkii usoo usoo haajiraya iskuullada farsamada gacanta oo aan sidii loogu talagalay u shaqayn amba aan inagu filnayn iyada laftirkeedu shaqo la-aantii bay contribute garaynaya waa mahadsanta en ubax Bye.
marka en ma- waxaa dadkeena sheegtay- oo aan Ha.
diyaar u ahayn walaalo in, in yaraan ku daro dadkeena oon diyaar u ahayn in ay shaqaystaan waxaad arkaysaa qofkii oo shaqadiiba iskala weyn halka dunida kale ay inagaga duwan tahay taas tusaale ahaan sida wadamada inala jaarka ah waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo ilaa heer p h d ah oo dukaan yar haysta amba tagsiilo ah laakiin inagu waynu iskala han weynahay shaqooyin badan oo dadkeenu ay ka faa'iidaysan lahaayeen waa mahadsan tahay En, marka jaamacadaha ma kala hadashaan in ay fursad siiyaan en, waxyaabaha suuqa uu u baahan yahay adinka ka wasaarad ahaan walaalo horta dee anagu ka wasaarad ahaan waxa weeyaan wasaaradda iyadu een, dalka waad ogtahay oo dee nidaam ayaa jira cid baana u qaabilsan marka laga hadlayo waxbarashada dalka dabcan een, waxaa jira waxa la yidhaahdo somaliland national development plan oo ah qorshaha qaranka somaliland een, qorshaha qaranka markii la sameynayeyna waxaa cont- een, waxaa ka qeyb qaadanayay dhammaan een, dalka dowladda sidoo kale marka wasaarad weliba iyadaa keenaysay qorshaha qaranka u yaala marka waxaan odhan karaa malaa een, een, su-aashaasi waxay ku habboon tahay in la weydiiyo wasa- een, wasaaradda wasaaradda waxbarashada oo iyadu dee een, inooga muhiim een, inooga mas-uul ah xagga waxbarashada laakiin anigu ka ubax ahaan shaksi ahaan markaad wax iga weydiiso waxyaabaha contribute gareeyey shaqo la-aanta inaan wax kaaga sheegaa mid muhiima bay ahay waa mahadsan tahay En, waxyaabahaan isleeyahay sidoo Ha.
kale shaqo abuur ayaa lagu samayn karaa iyada laftirkeedu waxaan odhan karaa waa inuu qofku horta sidiisaba isku tashada oo aanu cidna waxba ka sugin isla markaana u fikiraa sidii uu isagu shaqo u abuuri lahaa waayo qofku maaha aqoon hadduu barto in uu cidnaba wax ka sugo marka isagaa looga baahan yahay inuu istaraatijiyad isaga laftirkiisu iyo rool muhima amba door muhima uu ka qaato shaqo abuurkii dalka en, waxaan siinaynaa dhegaystayaasha oo iyana ka mida Okay.
dadka su-aalaha ku weydiin doona walaal magacaaga iyo meeshaad Haye.
joogta iyo su-aasha aad rabtid in aad weydiiso en, ubax maxamed oo ah agaasimo waaxeed ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka ee somalilan bismi illaahi raxmaan raxiim salaamu calaykum falastiin aad baad umahadsantay walaalo Een, magacaygu waa saaraladan maxamed cali waxaan joogaa magaalada hargeysa Een, ubax aad ba umahadsan tahay waxaan doonayaa inaan weydiiyo ee, maadaama ay tahay wasaaradda planninka Een, maxay tahay qorshaha laba su-aalood baan jecelaya inaan weydiiyo mid waxa weeye maxay tahay qorshaha ay wasaaradda planninku ka leedahay iyo xukuumadda somaliland waxaa jira dad badan oo ajnabi ah oo wadanka ka shaqeeya oo ay qaban shaqo ay qaban karaan muwaadinkii ay iyagu qabtaan Eh, sidoo kale waxaan eh, wasaaradiinu ma laha miyaa qorshe eh, jaamacadaha ardayda kasoo baxaysa Eh, waxa la yidhaahdo national human resource planning baa dunida ka jira marka waxay wasaaradiinoo kala qiimeysaa sanad kasta imise dhakhtar baa loo baahan yahay imise engineer baa loo baahan yahay imise dhaqaalayahan baa loo baahan yahay Een, markaa qorshe ayay kusoo baxaan ma odhan karnaa eh, dhallinyartan jaamacadaha gelaysa ee, kasoo baxaysa fursadaha shaqada ay heli lahaayeen wixii aanay ku heli lahayn shaqadii ayay barteen markaas bay shaqo la-aantu iman kartaa maxay tahay qorshaha nidaamka waxbarasho ee ku khuseeya balaaninka qaranka uu leeyahay ee idinka idin yaala labadaas su-aalood baan weydiinaya aada baad umahadsantay walaal waa mahadsan tahay zahra En, haye ubax sahra aada iyo aad baad u mahadsan tahay runtii su-aalo muhim ah ayaad i weydiisay ka ubax ahaan haddaan ka hadlo een, een, xagga muwaadinku in aanu maaragtay qofka muwaadinka ahi shaqadu qaban karo in aanay qabanin cid maaragtay ajnabi ah dabcan waxay ku jirtay oon soo jeedinaya in la yareeyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya shaqooyinka ay qaban karaan dadka muwaadiniinta ah alxamdulilah arrintaas oo aan ku hambaliyeynayo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku howlanaa sidii wax looga qaban lahaa muddooyinka dambe sidoo kalena iclaamiyada oo aynu ka wada warqabno amba intii aan ogeyna aan jecelahay inaan halkan uga sheego wuxuu iclaamiyey wasiirku in aan shaqada muwaadinku uu qaban karo cid aan innaga ahayn ay u timaado oo ajinabi ah oo ay shaqadaa qabato si shaqa abuurka laftirkeedii ay contribute garayso marka waxaan odhan karaa dawladda laftirkeedu maadaama iminka hawlahaa dhaqaajisay waxaan odhan karaa rool muhim ah ayay ka qaadanayeen oo waxa weeyaan in ay shaqadii maaragtay shaqa abuur badan ay u samayso dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxay su-aasha labaad haddaan u noqdo ee ah dabcan national development plan baynu leenahayo waynu ognahayo waa waktigii ugu horeeya malaha dalka laga sameeyaba national development plan shan shan sano soconaya qorshahani wuxuu ahaa qorshe runtii ay ka wada qeyb qaateen dawladdu iyo iyo cid kasta oo la daneynayo wax kusoo kordhinaysay xagga markaynu ka hadalno marka hadda qorshihii wasaaradda waxbarashadu wuu ku jiraa qorshaha qaranka laakiin waxaan odhan karaa national human resource planningaas ad kaga dhawaajiso ilaa iyo hadda ma jiro hadduu jirana ka ubax ahaan maan arkin marka waxaan ku boorin lahaa cid kasta oo hawshaa shaqo ku leh amba aan usoo bandhigi lahaa in la ogaado baahida maaha keliya dawladda oo keliya in ay ka timaadaba jaamacadaha dalka iyo dawlad iyo dadweynuhu in laga wada shaqeeyo waayo haddaan la wada shaqeyn meel lama gaadhayo laga wada shaqeeyo oo mar walba la isaga yimaado oo la ogaado dalku muxuu u baahan yahay xaggaynu u soconaa ma ma waxaynu u baahan nahay electricians ma waxaynu u baahan nahay plumberies oo qolooyinkan biyaha geliya dalku muxuu u baahan yahay ma engineeraynu u baahan nahay ma doctors baynu u baahan nahay ma ma ma ma business administrationkan ka hadlayay baynu u baahan nahay marka taasi waa arrin u baahan runtii in aad tixgelinteeda loo siiyo waa mahadsan tahay n ubax waxaa jira in inta badan shaqooyinka gacanta ay dadku aada ugu liitaan oo aanay jirin machadyadii vocational trainingka ama farsamooyinka gacanta ay dadku ka baran lahaayeen marka ma dadkaan rabin inay bartaan farsamooyinka gacanta mise machadyadii ama goobihii dadka adeegyadaasi bari lahaa ayaan ka jirin somalilan
walaalo waa su-aal runtii aada u muhiim ah shaqa abuur in la samey la sameeyo waxyaabaha contribute garaynaya dabcan hagayaasha inoo noqon doonaa waxa weeyaan way jiraan horta functional and technical schools way jiraan laakiin maxay u baahan yihiin in kor loo qaado lana tayeeyo iskuullada farsamada gacanta lagu barto midda kale dalalka aynu jaarka nahay amba dunduga marka qofku uu secondary levelka uu dhameeyo waxaa qorsho u ah in la ogaado lagu jiheeyo oo la yidhaahdo qofkani iskuolka eriyadeebu ku fiicnaa deedna dadkii la kala jiheeyo oo qof la yidhaahdo adigu fiilkaasaad baranaysaa oo agriculture baad baranaysaa amba beerihii kii kale la yidhaahdo caafimaadkaad baranaysaa iyadoo laga turjumayo baahi dalka taalay taasina waa taan iminka leeyahay haddaanay jirin waa waxaynu u baahannahay inaan ka wada shaqo waa mahadsan tahay waxaa jirta in hadaaye aad ka dhawaajisay qaabka ay u kala sareeyaan shaqooyinka gabdhaha iyo wiilasha maxaa keena in shaqada ay gabdhuhu helaan ay ka hooseyso kuwa wiilashu ay helaan tiro ahaan walaala waxa waxaan odhan karaa waxyaabaha keenay horta ko dhaqan baynu lahayn dhaqankeenuna waxyaabo badan baanu gabdhaha u saamaxayn hore xagga waxbarashada waxaa laga yaabaa xaafaddu marka ay amba faamiligu uu leeyahay saddex wiil iyo laba gabdhood amba saddex hablood amba saddex iyo saddex saddex wiil in uu reerkuna iska yahay reer maaragtay dhaqaale ahaanba noloshoodu ay dhexdhexaad tahay amba hooseysaba waxay birifaargarayn jirin in ay waxbarashada u diraan wiilasha halka iminka aada moodo in ay ay ay ay ay ay isbedeleyso oo hablihii la ogaaday macnihi inan markaad waxbarto qiimahay leedahay dhaqankeenaa hore ee soo jireenka ahaa ayaa caqabad ku ahaa in aanay maaragtay habluhu amba haweenku aanay waxyaabo badan oo raggu ka qayb qaadan jirin aanay ka qayb qaadan laakiin iminka waktiyadan dambe waxaad moodaa in fikraddaasi ay isbedeshay oo hablihii aada wax loo baro marka taasaa keentay inay habluhu kaga yaraadaan jaaniska shaqada muxuu haye xagga wiilasha waa mahadsan tahay markana dhegeystayaashaan siinayaa waxaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad weydiinaysid ubax maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka somalilan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xamse faarax bootaan waxaan joogaa magaalada hargeysa ugu horeyn aad baan ku salaamaya falastiin axmed inaan weydiiyo ubax waxay tahay ubax maxaa idinka qorshe yaala ardayda sanad walba ka qalin jebinisa jaamacadaha ee tirada badan sidii shaqo abuur ardaydaasi loogu sameyn lahaa maxaad qorshe uga dhigateen ama ajenda idinka yaala siiba khaasatan badana hablaha oo ay jaaniska uga shaqo abuur markay qalin jebiyaan ay yar yihiin maxaa qorshe idinka yaalaan kulana aad baad mahadsantay adaa mudan xamse haye ubax xamse aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii horta xagga dawladda waxaad moodaa su-aalaha waxaan waxaan marka hore aan aaminsanaa in shaksi ahaan lay weydiinayo iminka xagga dawladdaase loo badinaya maadaama nahay qof runtii u shaqeeya dawladda haddaan dib ugu noqdo su-aasha xamsi waxa weeyaan horta ishiiganaan ka hadlaynaa waa ishii cross cutting issue laydhaha macnihii taabanaya meelo kala duwan waa ta koowaade maaha keliya wasaaradda qorsheynta qorshay samaysaa markaa area kastay mas-uul ka tahay maaha maaha man macnihii maaha sidaa waxa weeyaan wasaaradda qorsheyntu qorshaha qaranka ayay facilitationkeeda samaysaa cidda qorshaha ka qayb qaadataana waxa weeyaan wasaaradahay arrimahani khuseeyaan dabcan wasaaraddii shaqada iyo arrimaha bulshadaa joogtaa xaggii waxbarashada wasaaraddii waxbarashada iyaduna maaragta contribute garaynaysa marka haddaan su-aasha kusoo noqdo runtii dawladda dawladdu mar walba waxay isku dayeysaa in ay dhalinyarta shaqo abuur u samayso waana mas-uuliyadda aan odhan karo keliya dawladdu ma lehe ee waynu wada leenahay oo waxaynu ka warqabnaa ganacsigeenu dawladdeenu waynu ognahay awooday leedahay waynu ognahay ganacsigu roolkuu ka qaato isaguba shaqaalaysiinta amba dadyowga ganacsiga ku jira waynu ognahayo imika sidaad ka war haysaan dhammaanteen haddii findhicil loo baahan yahay waxaa laga yaabaa findhicilkaa in laga keeno laynoo soo dhoofiyo oon odhan karo malaa qolooyinkeena ganacsatadu waxay ka barteen oo keliya in ay wuxuun inoo soo dejiyaan iyaga laftirkoodu shaqo abuurkii roolkii loo baahnaa ilaa iyo hadda may ciyaarin marka dawladda mar walba waxay uga taallaa dadka soo baxaya sidii ay shaqo dooni layd laakiin mid baa meesha taalla jaamacad baan ka soo baxay amba iskuol baan dhameeyey dabadeedna dawladdii baan u shaqo tegayaa waxaan qabaa de inaanay dawladdu ina wada qaadaynba dawladdu inaanay ina wada qaadayn dhammaanteenna aanay suurtagal noqon ahayn inaynu xafiisyo dawladeed ka shaqeyn marka qofku bini aadamkii marka lagu tabco uu jaamacadii soo dhameeyo waxyaabaha muhimka ahe dadka la baro waxa weeyaan qofku siduu u shaqaysan lahaa marka qofku inuu isaga laftirkiisu wax soo kordhiyo ayaa ayaa muhim ah sheekaa jirtay aan maqlay nin baa nin u shaqayn jiray ninkii baa eriyey dabadeedna ninkii u shaqayn jiray markuu eriyey buu deedna ninkii ka tegay shaqadii markuu ka tegay ayuu ninkii fikiray higode time ma garanaysaa uu ku fikiro uu wax kale ku sameeyo dabadeedna ninkii wuxuu ka mid noqday in uu maaragtay nin millionaire ah uu noqdo amba lacag badan sameeyey idna ninkii uu maalintii dambe xafiiskiisii ugu yimid oo wuxuu ku yidhi hadiyad isagoo u sid macnii qofkuu eriyey oo shaqo kaa eriyay hadiyad umaad keenteen xagga soomaalideena de hadiyad buu usoo qaaday wuu u keenay dabadeedna wuu yaabay shock baa ku dhacay marka wuxuu ku yidhi waad mahadsan tahay maxay hayde haddaanad berigii aanad iyo eride macnii maanta wixii aan sameeyey maaliyaddaa aan sameeyey iyo shaqo abuurkaa aan ummadda u sameeyey maan sameeye marka dadkeenu in ay waxaan ula jeedaayoon usoo qaadanaya waxa weeye qofkeena dhalinyartii inuu fikiro oo uu mar walba ku dadaalo inuu isagu wax samayn karo uu ku dhiirado ayaa runtii muhiim waa mahadsan tahay waxaa jira in dad badani ay sheegaan in shaqo la-aanta dhalinyarada haysata ay dhinaca kalena xiriir la yeelato oy sababta ugu weyn ee dhalinyaradu ay u tahriibaan ay tahay maxaa adinka idinkaaga soo baxay inay isku xiraan shaqo la-aanta iyo tahriibka
walaal falastiinay shaqo la-aanta iyo tahriibku horta anigu dhan waxaan ka odhan karaa iskuma xidhna dhanna waxaan ka odhan karaa dabcan way isku xirmi karaa waxa weeyaan dhalinyarteenna baxda inta badan waxaaba laga yaabaa dhalinyarta baxdaa intooda badan inaanay ahaynba qolooyinka waxbartay horta waa mid midda kalena inuu qofku qof maqani uu hiyi kiciyo oo dabadeedna qofkiioo shaqo haysta uuba ka hiyi kaco oo deedna is idhaahdo markuu arko fooqyo dhaadheer iyo reality-ga dalalka ka dunida ka jirana waynu ka wada warqabna taasina iyana hiyi kacaasina wuu jiraa waxaa jira iyada laftirkeedu maadaama oo qofki uu shaqaynayo amba uu shaqo haysto waxyaabaha kale ku kalifo qofku inuu tahriibo waxa weeyaan faamiliyadeenu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa afar iyo toban qof faamily ah inuu hal qof u shaqeeyo dabadeedna qofkii shaqaynayay dadkii oo dhami ay dibidan ku noqdaan waxa weeyaan africa amba waxa weeyaan soomaalida waxa weeyaan waa waxyaabaha ku badan marka dibidanka awgeed inuu qo qofkii shaqaynayay laftirkiisu uugala tago shaqadiisii amba kuwii kale aan shaqaynahayn dabadeedna uu iyaguna ku daydaan iyana waa wax dhacda dabcan de qofka bini aadamkii wuxuu daydayayaa better life macnihi nolol wanaagsan taasaana ku kalifta dadyow badani in ay tahriib ay galaan maaha waxa runtii innagana inagu cusube dunida oo dhan bay ka jirtaa oo waxaad arkaysaa dad nolol wanaagsan haysta oo tahriibaya oo dalal kale maaragta u tahriibaya marka tahriibkuna de waa laba midu inuu qofki maaragtay uu ku guuleysto iyo inaanu ku guuleysan oo dee nolol iyo dhimasho libadaba wuu u taagnaanaya marka waxaan odhan karaa kollay duruufo kala duwan ayaa kalifaya amba xag dhaqaale ha noqoto amba qofkii oo qof kale ku dayanaya ha noqoto marka taa intaasaan kaga waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana walaal magacaaga meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso ubax bismillah walaal magacaygu waa cabdirashiid waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan jeclaa inaan ubax oo wasaaradda qorsheynta ka socota weydiiyo su-aal su-aasheedu waxay tahay marka hore waan idin salaamayaa dhammaan ubax iyo bahda v o a labadaba waxaan weydiinayaa dee waddan waliba wuxuu leeyahay qorshe waanuna maqal aragnay inay inuu jiro qorshaha ay wasaaradda qorsheyntu u samaysay shanta sane ee soo socda qaranka iyo soddonka third years plan labadaba waxaan weydiin lahayn oo aan jeclaan lahay inaan weydiiyo bal waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan fara badan waxa dhalinyaradu waxaa koowaadey waddanka ka sugayaan waxa weeye shaqo weeye qofka bini aadamka maha yaraa dhalinyarahaada ayuu ahaanay haddaanu shaqo hayn iyo camal aanu hayn dee ma joogi karo qarankiisii mana ku kalsoonaan karo faa'iidada iyo wanaagga kasoo socda waxa u imanaysa marka inuu ka niyad jabo ka tago ka taxriibo marka waxaa weydiin lahaa walaal qorshahaas waxa uga qorshaysan wasaaradda qorsheynta iyo guud ahaan xukuumadda arrimaha dhalinyarada weliba dhinaca shaqada abuurka iyo shaqada waa mahadsan tahay hayo hayo wax bismillahi raxmaan raxiim waxaad moodaa su-aaluhu inay cabdirashiid horta waad ku mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay balse waxaad moodaa su-aaluhu inay isku soo noqnoqonayaan dabcan waynu ka wada warqabnaa oo dhalinyaro badani waa bilaa shaqo taa runtii cidina ma dafiri karto oo xaqiiq xaqaa'iq ka jira somaliland laakiin waxyaabaha keenaa waa maxay hadalkaygii hore haddaan dib ugu noqdo kow horta waxa weeyaan dal yaroo curdina ayaynu nahay oo soo koray laba ilaa iyo haddana aan aqoonsi caalamiya aan helin saddex waxyaabaha dadku maxay haydayen dadkeena shaqooyinka qaar baa jira laakiin maxaa ay iyaga laftirkoodu koosgareeye bay u baahan tahay inaynu isweydiino inay shaqooyinkaa qabtaan waynu aragnay waxaa jira iminka gaadhibaad u baahan tahay in laguu maydho qof somalilander ah oo somaliland u dhashay ma helaysa hadduu jirana waa very rare lacag badanna runtii way qaadaanoo waynu ognahay gaadhi haddii laguu maydho waxa ugu yaraad bixisaa waa laba doolar qofkaasaabaan odhan karaa ka xafiis fadhiya isagaaba ka mushahar badan xafiisyada dawladda marka loo eegayo intaasoo gaari markaad maydho waad garan kartaa cadadka lacageed ee kusoo geli kara laba waxaynu ognahay dadka somalilan qashinka ka gura amba waashmaanada ka ahi in ay yihiin dad inagaga yimaada dalalkaynu jaarka marka waxaan odhan karaa reer somalilan intooda badani intooda badani amba shaqo maba raadsadaanba oo m- iyagu maba doontaanba amba intooda kale marka laga reebo inta maaragtay aqoonta oon usoo noqon doono waxaa laga yaabaa inay iskalaba han weyn yihiin shaqadii ay ay ay ay maaragtay nolol maalimoodkooda kasoo saari lahayd taasi waa mid ta kale aqoontu ma aha anuu maanta markaan wax baranaya runtii is is not my plan to work the government W- imikadan laftirkeedana qorshahayga kuma jirto waxa in aan dawladda for effort u shaqeeyo waxyaabaha kale keenay waxa weeyaan retirement baan ilaa iyo hadda aan jirin xagga dawladda marka qof wal oo waynu ognahay xafiis walba intaasoo intaasoo qof oo da-dii dhaaftay shaqada ayaa joogta marka waxyaabaha u baahan ilaa iyo hadda in laga shaqeeyana runtii weeye oo ilaa iyo qofku uu meeshii in- in- uu- uu bu- mawd ka kaxeeya mooyaane sidii unbuu usoo taagan yahay oo isaga laftirkiisu dee waxyaabuhu xaqa u lahaa rightska u lahaa uu helaa iyana meesha ayay taalaa runtii waxaan een, dib ugu soo noqonayaa cabdirashiidow haddaynan innaga laftirkeenu isu tasho hadday hadday hadday haddaynu nahay dhalinyaro iyo haddaynu nahay ganacsato oynaan aynu oynaan roolkeena ka ciyaarin keliya maaha ka dawladda oynaan roolkeena ciyaarin oynaan qolada lacagta haysa aanay intay bahasha soo saarta aanay waxaan ku uri dadka shaqa abuur ugu samaynin waxa weeyaan runtii waa mid een, mid waa shaqa la-aantu way contribute garanaysaa halkeedii unbay taagnaanaysaa waa ma- dabcan dawladdu inta badan way ka shaqaysaa in ay mar walba ay shaqo abuur ay samayso waxaanan qabaa eh, shaqaaluhu waqtiyadii hore iyo maanta in ay maaragtay i- uu u dhexeeyo em, difference badani uu u dhexeeyo oo dawladdu dhalinyar fara badan oo weliba jaamacadaha kasoo qalin jabiya ay shaqaaleysiin waa mahadsantahay en ugu dambayntii maxaa talooyin oo aad soo jeedinaysaa si shaqa la-aanta hoos loogu dhigo adoo soo koobaya waxyaabahan soo jeedin lahaa waxaa ka mid a horta inuu qofka bini aadamkii isagu isku tashado uu inta binayarshib uu la yimaado shaqo abuur isagu sameeyo laba in la dhiirigeliyo abuurka ganacsiyada yaryar oon qabo in maaragtay rool muhiima ay dawladduna ka qaadatay runtiina ay iminka waxyaabahaasi socdaan Een, intaana in laga sii badiyo aan soo jeedinayo in dawladda iyo dadkuba d- een, waxa weeyaan dawladdu waa inaga uun cid kale maaha marka dawladda iyo dadweynuhuba een, inay dhiirigeliyaan wax soo saarka khayraadka maxalliga ah iyo isticmaalkoodaba maanta haddaan business sameeyo oo aan wax soo saaro waxa weeyaan een, kasoo qaad kalluunka iminka aad maaragtay loo soo saara haddana weli waxaynagu socda kalluunkii qasacadaysna ee ee dibadda la- ka imanayay marka qofku hadduu furniture sameeyo uu alaab sameeyo weli waxa socda een, kuwii alaabtii dibadda laga keenay marka in la dhiirigeliyo een, wax soo saarka khayraadka maxalliga ah ee dalka sidoo kalena isticmaalkooda la dhiirigeliyo oo dee dadkii loo sheego in ay isticmaalaan alaabtii local made ka ahayd ee gudaha wadankooda lagu sameeyey Een, in la casriyeeyo amba la horumariyo kaabayaasha dhaqaale
waa barnaamijkii wicitaanka ee waa go-aankaaga intaas noogu eg waa falastiin bayna la socodsiinaysay inta haddii la dhaato todobaadkana kulmi doono ka horna lixdii barki beri aroor waa anigoo maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen faray dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo cawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.